shirka walaal waxa weeye waxaa isugu imaaday ururka midooda indhoolayaasha jaamacadda carabta oo aan ka tirsannahay waan gartay marka maxaa lagaga hadlayaa waxaa looga hadlayaa midooda indhoolayaasha jaamacadda carabta dalalka ka tirsan ururada indhoolayaasha ah oo ka jira bulshada ay la nool yihiin caqabadaha ka haysta oo maaragtay dhanka waxbarashada dhanka shaqaalaynta iyo maaragtay wixii lamid ah waxaad ii sheegtay in uu maanta kulankaasi furmay oo kowdii bishii saddexaad ahayd ilaa saddexda bishanna uu socon doono maanta waxyaabihii ugu waaweynaa ee lagu soo bandhigay ama waxyaabii aanad horey u ogeynee ama duruufaha kala duwan ee dhinacyada kale soo bandhigeen maxaa kaaga baxay
waxa nooga baxay dalalku isku mid ma ahan annagu afar iyo labaatan sano ayaan maaragta ka maqnayn dunida inteeda kale dadkani dad dhisan weeye oo indhoolayaashooda waxbarashadooda iyo tasiilaadkooda uu u dhamaystiran yahay bulshada inteeda kale ayaa laga hadlayay wixii maaragtay waxyaalaha caqabadaha ah oo guud oo indhoolayaasha maaragtay ka haysta dhanka waxbarashada dhanka haweenka indhoolayaasha ah guurkooda ayaa laga hadlay waxaana kasoo qeyb galay dad maaragtay wasiiro qatar wasiir qatar ka mid ah waxaa kasoo qeyb galay baxrayn gabar wasiirka ahaan jirto dadka araggala ka mid ah marka dalalka jaamacadda carabta oo dhan oo indhoolayaashooduna way ku dhamaystiraayeen dhowr iyo labaatanaad joogtay haddaynu usoo noqonno soomaaliya oo aad matelayseen oo aad sheegtay inaad urur indhoolayaalo soomaaliya ah ka socotaan bal xaaladda dadka ku nool soomaaliya ee araggala haddaad sawir naga siisid dadka xaaladooda aada bay maaragtay ay u aysan u fiicnayn sababtoo ah xaaladda dalka dhan ayaa maaragtay sida ay tahay la ogyahay maadaama ay sidaas tahay dadka araggala oo maaragtay ku nool magaalada muqdisho iyo dalka dhammaantiis waa dad aada maaragtay dhanka waxbarashada iyo dhan kasta ka hooseeyo marka xaalkooduna ma fiicnaa la dhihi karaa sababtoo ah dadka naafada ah waxaa cawinaada koowaad ka geysta dawladaha ay ka tirsan yihiin ayaa maaragta gacanta ku qabtay iyo bulshadeeda inta waxgaradka ah oo ama ganacsataha ahaato ama maaragtay cid walba oo maaragtay wax ka geysan karta ha ahaato marka waxaa la dhihi karaa dadka naafada ah khaasatan dadka araggala oo aan ka tirsannahay xaaladoodu ma wanaagsana hadda kabacdi waxay noqon doontana ilaaha garanaya bal haddaad sawir naga siisid mid ka mid a dhacdooyin ay dadku tusaale ku qaadan karaan oo aad kaga bixinaysid waayaha ay ku sugan yihiin dadka araggala ee soomaaliya ku nool bal haddaad dhegeystayaasha la wadaagi kartid
wax badan ayay kala kulmaan khaasatan gabdhuhu ha u badnaadeen iyo rag iyo dumarba waa wax la isla qabo laakiin ayagaa usii daran waxayna kala kulmaan in maaragta aan lagu qanacsanayn maaragtay ciddii ay nolosha la wadaagi lahaayeen sida in la yidhaahdo maaragtay wuu arag laayay maxaad ku falaysaa in maaragtay way indhalaadahaye maxaa ku geeyay manaagaa weyse la yidhaahdo way aaday u fara badan taha taas waxa maaragta dabciyan iyo dhaqan ahaanba maaragtay dadka aysan ku baraarugsaneyn weeye maaragtay bulshada inteeda kale ah oo naafada ku dhex nooshahay
kaasi waxau ahaa bashiir maxamed